أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinkuga hennana waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybtii saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta guulmise gabadhacleen oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamed ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay maamulka riddada jubbaland ugu magacaaban degmada baardheere ayaa sheegay in xarumihii ay ku shaqaynayeen ee degmada baardheere ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ugu yaraan lix askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay iskoorimaad maleeshiyaadka riddada iyo kuwa macawisleyda oo ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee shabeellada dhexe wilaayadii hiiraan ayaa ka warbixisay kormeer ay kusoo mareen mas-uuliyiinta wilaayada iyo guddi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta goobaha waxbarashada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi boob xooggan ayaa loo geystay ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan dalka mosambiik bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga galguduud jubbada hoose jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayba والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka jimaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybtii saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii garguurta gulmise gebadhacleen oo ah taxano diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamed ku soo qaaday wilaayaadkii islaamiga iyo guuldarrooyinkii uu kala kulmay warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka ismaaciil salaad guuleed alkataayib ayaa baahisay muuqaalkii saddexaad oo qayb ka ah taxanaha geedigii guurguurte guul mise gebidhacleen kuwaasi oo lagu soo bandhigaya sida mujaahidiintu u fashiliyeen gulufkii murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya qaybtan ayaa lagu soo qaatay fashilka ku yimid iskudaygii ugu dambeeyey ee gulufka gurgurte iyo howlgalladii ugu cuslaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyaan muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo lagu soo ciribtiraya duulaankii murtadiinta filimka ayaa qaybaha hore waxa uu qaadaa dhigaya waxaa keenay fashilka ku yimid qorshihii uu damacsanaa gurgurta ee ku aadanaa inuu duulaan ku soo qaado wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya isagoo doonayay inuu kaashado dowladaha itoobiya kenya iyo jabuuti kadib bakhti afuuf baryo kooban qaatay oo lagu bumbuuninayay xamlada black lion madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ku hungoobay himiladii uu ka lahaa inuu helo soddon kun oo ciidamo itoobiyaan ah oo uu u kaashado dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta warbixinno goor dambe soo baxay ayaa tibaaxayey in waxyaabaha fashiliyey duulaankaas ay saraakiisha itoobiyaanka ah ku qeexeen in uu isku soo beegmay go'aankii lagu dhimeeyey ciidamada atmis iyo dalabka murtad xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay isqaadan weysay in qaar ka mid ah ciidankooda ay la baxaan qaar kalena ay ku soo daabulaan waddanka iyo in markii horeba waxaa loogu yeero shirka waddamada safka hore uu ahaa mid laablaka ah oo aan la isla meel dhigin arrimihii la xidhiiray hogaaminta dagaalka qorshaynta iyo qidadka lagu howlgalayo iyo maalgelinta duulaanka intaba intaas waxaa sii dheer in dowladaha uu u qayla dhaansaday xasan sheekh maxamuud oo imikaba ciidankoodu keeblayuurar ku yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya xilligaas ay wajahayeen weeraro isdabajoog ah oo uga imaanayay mujaahidiinta
filimka ayaa dhinaca kale soo bandhigay jaanib ka mid a weerarkii ka dhacay duleedka rabdhuure ee lagu xasuuqay ciidamada kufaarta itoobiya ee qaybta ka ahaa isbahaysigii uu doonayay xasan gurgurte inuu ku soo weeraro qaar ka mid a wilaayaadka dalka soomaaliya
في مساء
waxaa filimka dhinaca kale lagu soo gudbiyey doorkii ay halyeeyada istishaadiyiintu ka qaateen ka hortagga duulaanka cadowga iyadoona camaliyaad fariid ah lagula beegsaday cadowga laga soo bilaabo deegaanka laasgacmey ee mudug ilaa degmada doolow ee gadow wuxuu filimku si gaar ah u soo qaatay camaliyaadkii nafurka badnaa ee geesiyada istishaadiyiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo kala dhantaalay gulufkii murtadiintu ay soo abaabuleen
marka aan milicsano muqdisho waxay haliyayadan goosteen inay hurdada u dacareeyaan hooy iyo harsadna u diidaan cadowga u soo xigtay khalqalgelinta wilaayaadka islaamiga waxayna fuliyeen silsilado weeraro xukugal ah iyo camaliyaad inqimaasi ah oo ay ku beegsadeen howjoogayaasha riddada الانتقام منه في سح الوغى اليوم يوم الغضبة اليوم يوم الوثبة فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة اليوم يوم الغضبة intii ay xamladan socotay waxay weerareen dhowr ka mid ah xarumaha riddada sida hotelka xayaat xarunta villa rosa xarunta maamulka gobolka banaadir taliskii lagu dhabiibayay macawisleyda hiiraan dhismaha beral biich hotelka israel iyo weerarkii lagu laayay saraakiishii imaaraadka ee horboodayey ololaha ashahadala dirirnimo ee xukuumadda abudubay kaga jirto yemen iyo soomaaliya اليوم ويل من بغى
الله أكبر الله أكبر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
wuxuu filimku markani milicsanayaa rucbiga murtadiintu ay ka qaadeen camaliyaadkii halyeennimo ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid a xarumaha iyo hoteelada ay cadowgu gabaadka ka dhigtaan ee ku yaala magaalada muqdisho hotel xayaad markay shabaab galeen hours ama maaqaan ay socotay xabadda hotel xayaad shabaabka soo gala labayo toban ilaa afar iyo tobanaa lagu qiyaasaa ee waagaas laba ninaa la arkay oo labadood bannaanka u soo baxeen labadiina waa la dilay intii kale meydkoodina lama arag noloshoodiina lama arag dadkii meesha ku jiray oo kasoo badbaaday waxay kuleeyihin afar iyo toban ay ahaayeen shabaab waxay isla maalintii ku xogta soo qoreen ciidanka operationkaas fuliyey oo hawshoodu soo dhammaystay oo hadda isu diyaarinaya wejiga labaad oo meelana siinag jooga yani hawshii ciidankaas waa ka baxeen meeshii waay macnaha wax beeniyana ma ana arag hubkoodiina lama arag meydkoodina meesha laguma arag
labadii sane ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale mujaahidiintu howlgallo ikhtiyaalaad ah ku laayeen saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan riddada kuwaasoo ku sugnaa qayba ka mid a muqdisho taasoo baqdin iyo cabsi hor leh ku dhalisay madaxda murtadiinta sida filimka lagu soo bandhigay laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteene xamaraa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ladi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysanno horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysanno kumana helin anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray riboort oo ku saabsan wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaaba weligayna aan dhibsan jiray mar walbana riboortkaa ku qorahaa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in aad riboort ku akhrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saay saasaa la dilay saasaa la dilay kaasi waa dhintay soo maaragtis kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan anigi ku noolna weli waa baxsadadii waa socota waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa marka laga yimaado howlgallada istishaadiga iyo kuwa ikhtiyaalaadka waxay mujaahidiintu dharaar cad dagaallo toos ah iyo weeraro cagmarin ah ka fuliyeen magaalada muqdisho kuwaasi oo qaarkood lagu soo qabtay maxaabiis murtadiin ah filimka ayaa sidoo kale soo bandhigay kaalinta ay bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay ku lahaayeen ka hortagga duulaankii murtadiinta iyadoona lagu soo gudbiyey filimka bogaadinta uu sheekh abuu cubayda axmed cumar xafidahullah amiirka mujaahidiinta uu u jeediyey waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
xalqadan saddexaad ee isdaaraadkani ayaa lagu soo afjaray in laba sano kadib mujaahidiintu inay afka ciidda u dareen duulaankii gurgurte isagoona ku hungoobay gulufkiisii ka dhanka ahaa inuu tirtiro mujaahidiinta oo uu muddo fara badan la qiila dhaaminayey maasanid ismaaciil maamulka ridada jubbaland ugu magacaaban degmada baardheere ayaa sheegay in xarumihii ay ku shaqaynayeen ee degmada baardheere ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya warkaasi war kaloo ku aadan ugu yaraan lix askari oo murtadiin ah oo lagu dilay iskoorimaad maleeshiyaadka ridada iyo kuwa macusleyda oo ka dhacay deegaanka calbaraf ee shabeellada dhexe waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxmed maamulka ridadaha ee jubbaland ugu magacaaban degmada baardheere ayaa sheegay inay xarumihi ay ku shaqaynayeen oo ku yaalla magaalada baardheere ay la wareegeen maleeshiyaadka ridadaha ee taabacsan murtad xasan garguurte aadan maxamed axmed oo ah guddoomiyaha maamulka ridadaha ee jubbaland ugu magacaaban degmada baardheere ayaa warbaahinta u sheegay in isaga iyo ciidankiisa ay isaga baxeen xarumihii ay kaga sugnaayeen magaalada baardheere magaalada baardheere ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa maleeshiyaad kala taabacsan maamulka ridada jubbaland iyo kooxda ridada xasan garguurte arrintan waxay imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay xiisado ay ka taagnaayeen qaybo ka mid ah gobolka gedo kuwaas oo u dhexeeya murtadiinta waxaan qaadanay maadaama haddee ciidamo goboleedka jubbaland ay maanta u joogin gobolka gaar ahaan hadda degmadan aan aniga guddoomiyaha ka ahay ciidamadii aniga ilaalada ii ahaa iyo maamulkii degmadana lagu hareereeyey ciidan military iyo boolis iyo nabad sugid isugu jiro markaan aragnay in wax danawax dana dowladeed ah iyo wax dastuur la ilaalinayo iyo nidaam dowladeed midna uusan jirin lana isticmaalay ciidamada militariga maamulkiina loo adeegsaday kala furfur iyo in dhaqaalo lagu bixiyo intaa kadib oo maamulka degmada iyo xaruntiisii la gaarsiiyey in ciidamo lagu hareereeyo xoog lagu qabsado laga jaro korontadii iyo biyihii laga jiro waxa loo adeegsanayo oo falka fulinahayana ay yihiin ciidamadii amniga ilaalinayay in ay dowladdii federaalka oo nagu soo duushay ay nagala wareegtay xarumihii ayna burburisay nidaamkii dowligaha oo dhisnaa annagana hadda aan xaruntii meel ka madax bannaan aan deganahay aniga iyo maamulkii degmada iyo ciidamadii nala socday dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyaadka riddada macawisleyda ay kamiin u dhigeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa kooxda riddada oo ku socdaalayay deegaanka ceelbaraf ee hoostaga ah degmada mahdaay ugu yaraan lix ka tirsan askarta murtadiinta ayaa lagu dilay duleedka deegaanka ceelbaraf sida ay sheegeen warar lagu kalsoon yahay weerarka ayaa yimid kadib markii ay maleeshiyaadka macawisleyda ah ay weerar jidgal ah u dhigeen maleeshiyaadka xilli ay ku sii jeedeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan wararka ayaa intaas ku daraya in kooxaha weerarka geystay ee askarta ka qaateen lixdii qori oo ay siteen maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu dilay duleedka ceelbaraf ayaa la sheegay inay fasax ahaayeen oo ay ka yimaadeen dhanka saldhigga cadowga ah ee deegaanka xawaadley wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xiisad ka dhalatay dagaalkaas oo u dhexaysa murtadiinta iyo macawisleyda ay weli ka taagan tahay waddada xiriirisa jalalaqsi iyo ceelbaraf ee gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe maasanid cabdiqani wilaayadii hiiraan ayaa ka warbixisay kormeer ay ku soo mareen mas-uuliyiinta wilaayada iyo guddi ka socda maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta goobaha waxbarashada ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya sheekh guuleed abudhamhaan waaliga wilaayadda islaamiga hiiraan oo kelimad ka jeediyey kulan wadatashi oo looga hadlayay horumarka waxbarashada wilaayada kana soo qaybgaleen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bahda waxbarashada iyo dhaqanka wilaayada ayuu ka warbixiyey kormeerka ay ku soo mareen goobaha waxbarashada degmooyinkai deegaanada wilaayadda hiiraan sidoo kale waaliga ayaa ka mahadceliyey guddiga ka socday maktabka dhexe tarbiyada iyo tacliinta socdaalka ay ku mareen wilaayada wuxuuna sidoo kale la dardaarmay bahda waxbarashada wilaayadda hiiraan awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala dhammaan xuduurka meesha fadhiya waa aad mahadsantihiin ilaahay subxaana wa tacaala haydan barakeeyo waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa ragga wafdiga oo walaalaha ah oo ka socdo maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta dadaalkooda iyo safarkii badnaa oo ay mareen iyo goobihii badnaa oo ay booqdeen gaar ahaan meelihii wilaayada ay kaga yaaliin muxuu ahaa ee barnaamijka ama madaarista tacliimiga ah ee iyo nashaadaadkii iyo ay sameeyeen aad baan ugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum baan idin leenahay waa idinkiga cudur daaranaynaa wax badan oo aad mudnaydeen runtii dadaalka aad bixinayseen iyo wixii wilaayada aad ka mudnaydeen oo aadan helin waa idinkiiga cudurdaaranaynaa waana idinkiiga mahad celinayna dhammaan juhuuddii iyo dadaaladii aad marteen waxaan rabaa marka waa isla wada aragnay wixii khayr ahayoo la sameeyey hadday ahayd in la ishraafo madaarista kala duwanayd haddii ay tahay in la tanshiidiyo iyo weliba barnaamijtii waalidka iyo culimada macalimiinta waxyaabihii lala yeeshay intuba waa arkaynay wuxuuna ahaa barnaamij aad u wanaagsan ilaahayna aan ugu mahad celinayno uma walaalaha maktabka dhexe ka socda aan ugu mahad celinayno waxaan sidoo kale aragnay musaabaqaadkii loo dhigay tulaabta dhiganaysa madaarista nidaamiga ah ama macaahidda qurduba la isugu keenay ahna markii ugu horreysaan isleeyahay shaarica inta la keenay ummaddoo dhan soo xaadirtay halkaas marka wixii ka dhacayayna indheheenaan ku arkaynay waxa marka aan dardaarmaya waxaa weeye dhammaan mujtamaca ku nool wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan dadka dhallinyarada ah gabar iyo wiilba in aad waxbarataan aad baad u mahadsantihiin walaalaha tarbiyada waxaan leenahay mashruuca noocaana nugu soo celceliya waana idinkaga mahad celinaynaa intii hore sidaan horeyba idinkugu sheegnay waa barnaamij aad muhiim u ah wax fara badanna waa ka dhaxalnay waxaan isku dayi doonaa intii aan idinka aragnay in aan tadbiiqino khaasatan walaalaha wilaayada maamulka maktabka u qaabilsan qaybta tacliinta wixii aad ka dhaxasheen walaalihiin howlgeliya horey u wada ha laabanina insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan guulaysanno ardada iyo macalimiinta iyo waalidkuba dadaalkiinna iyo wixi aad muujiseen idinkana waa idinkaga mahad celinana si gaara maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan kormeer waxbarasho ku marayay guddiga ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyadoona qiimeyn ballaaran ay ku sameeyeen tayada waxbarashada iskuullada iyo macaahidda wilaayada hiiraan mahadsanid cazaam boob xooggan ayaa loo geystay ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan dalka mosambiik nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya bililaqadan ayaa dhacday tan iyo intii dalkaasi ay ka bilowdeen banaanbaxyo rabshado wata oo mucaaradku kaga soo horjeedaan natiijada doorasho gaaleedka ee qabsoontay sagaalkii bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka ganacsatada soomaaliyeed ee hantidooda la boobay ayaa ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin mabuuto oo ah caasimadda mosambiik iyo magaalada nambula waxaa kaloo isna la dhaawacay nin soomaali ah oo dalka malaawi loo qaaday dhaawiciisa sida xubno ka tirsan soomaalida ku dhaqan dalkaasi ay warfideenka u sheegeen maxamed cabdiqaadir jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatada ku nool magaalada nambula waxaanu ka mid noqday ganacsato baqaare ay lahaayeen la jabsaday oo laga qaatay wixii yiilay warbaahinta ayaa xaqiijisay in dad soomaali oo fara badan dhac loo geystay baqaar kale oo igu dheggan waxay ka qaateen alaab kale kuwaas oo aan xisaabsanayn balse ah alaab aad u fara badan ayuu raaciyey hadalkiisa maxamuud zakariya maxamuud oo isna ka mid ah soomaalida ku nool caasimadda dalka mosambiik ee mabuuto ayaa sheegay in kaalmo shadaal oo ganacso soomaali ay lahaayeen la dhacay geesta kale maxaabiist tiradoodu ay gaaraysa kun iyo shan boqol ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala mosambiik kuwaasoo ka faa'iidaystay qalalaasaha siyaasadeed ee weli ka aloosan dalkaasi iska hormaadi dhex maray mudaharaadayaasha iyo ciidamada ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan soddon iyo saddex ruux halka dhaawacna uu gaarayo shan iyo toban qof sida uu sheegay bernardo raviel oo ah taliyaha booliiska isniintii lasoo dhaafay ay eed markii ay dhaceen mudaharado xooggan oo lagu diidan yahay go'aanka maxkamadda ugu sarraysa mosambiik taasoo ku xaqiijisay in xisbiga falimo ee talada dalkaasi hayay tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi mosambiik ka dhacday mahadsanid abusheyba bulshada ku kala dhaqan wilaayaadkii islaamiga galgaduud jubbada hoose jubbada dhexe iyo hiiraan ayaa goobo fagaarayaalaha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib aanu ka hormarno dhanka degmada caalboor iyo walaalka marwaan maxmed
waxay ahaayeen muuqaalo taxano ah oo dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba kuwaasoo habeennimadii xalay goob fagaaraha ku daawadeen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada ceebuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda fagaaraha lagu daawanayay muuqaaladani ayaa waxaa soo xaadiray bulsho fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada ceelbuura kuwaas oo isugu jiray rag dumar iyo carruur kadib markii maamulka islaamiga ah uu iclaamiyey in fagaarahaas lagu daawan doono muuqaalo jihaadi ahaa waxaa fagaaraha lagu daawaday xalaqaadka taxna ah ee qaybta ka ah silsilada cusub ee la magac baxday geedigii gurgurta guurmisa gabidhacleyn iyadoo fagaaraha lagu daawaday dhammaan xalaqaadka ay baahisay alkataa'iba oo ugu dambeysay xalqadii saddexaad ee soo baxday habeennimadii xalay
haddaba guuldaradii galcad iyo cusweyne kadib waa maxay tiirka uu magangalay murtad xasan sheekh maxamuud ee uu doonayay inuu ku samatabaxo balse mar kale la dumay
bulshada soo xaadirtay fagaaraha ayaa ahaa kuwa aad u daneynayay islamarkaana xiise ballaaran u qabay daawashada aflaamtan taxana ahaa iyadoona fagaaraha ay mararka qaar isqabsanaysay takbiirta ay ku dhawaaqayeen bulshada
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكر عليهم وهجم بشن الموت
markay soo dhammaatay daawashada muuqaaladaasi ayaan bulshadii soo xaadirtay fagaaraha la dhex marnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ah ee andalusa bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay mujaahidiinta meel kastay joogaanba hadduu cadowgooda duurkiiyo hadduu dooga cooskii dareemada ka badan yahay ayay kuna daboeyey inshaa allah gurguurtay inshaa allah asiga webigiisa ayaa gurayo
gurguurta iyo xurufadiisa waxaan leeyahay mar badana inii diglay mar badana la inii sheegay inaan mujaahidiinta ku aadinina jooga waa laynka waaya cag marka joogso laga wayan soo jiibsa ayaa laga helaa insha allah adinkaa soo jiibsaday inta dhimana waan dhammaystirin doonaa biidni illahi tacaala walaalaha mujaahidiinta mar walba cadowga naga difaacayaan oo maanta dhiigooda aan ku jiifno xasan garguurta waa doqon doonfaarna hataa sidiisa daymo ma lahan hooyo soomaaliyeed carruurtaad intii been u soo sheega oo soo duleynaa duliina noo dalin maayo oo dastuur qaatoo ilmiis maraykan geestay oo shabad loo saaray waxaan baaqo ku dira haddaad dareen leedahayoo xishood yar kuugu dambeeyo dadkaa baabi'inin kuwaana kuwii aa baratay waa libaax iyo bisad iskuleewar naqi maayaan mujaahidiintan mar walba waxaa u rajaynaa guul gacantooda kor allaah ka dhigo
mujaahidiinta oo jilibkan raabta oo ku jira jihaad jihaadka markay galaan jeesa lama yidhaha jawaabtay cadowgi siiyaanna waan jecla qayba ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay bulshada ku dhaqan goobo fagaarayaal ah ku daawanayeen xalaqaadka iyo mu'asasada alkataay baahisay ee qaybta ka ah silsilada geedigii gurguuta guulmisa gabidhacleyn mahadsanid marwaan iminkana dhanka degmada xiindheere iyo walaalka nuur cali warsame abushayba qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa xalay salaadii cishaha kadib meel fagaaraha ku daawaday isdaaraadka taxnaha ah ay wado mu'asasada alkataa'ib kuwaasoo loogu magacdaray geedigii gurguurte guul ama gebidhaclayn maadaama xamladaasi murtad gurguurta wilaayaadka uu ku soo qaaday ay ka mid ahayd wilaayada islaamiga galgaduud shacabku si gaar ah bay u xiisaynayeen daawashadeeda taasoo keentay in dadku ay uga baaqan waayaan dhaxantii qowowga xilliga habeenkii ka jira degmada kaasoo la moodo sayberiya inaad ku sugan tahay waxaa la arkayey waddo walba oo ka mid ah magaalada oo tooshash ka soo ifayaan islamarkaana dadka raxarxaan ay u socdaan kuwaasoo ku wajahan goobta markaasi isdaaraadka lagu dhigayey qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad ayaa xalay la daawaday iyadoo qaybaha soo socdan kamin ay ugu jiraan dadku haddaba markii la daawaday muuqaaladaasi xiisaha gaarka ah lahaa ayaa idaacadda islaamiga landalus waxaa dareenkooda u muujiyey qaar ka mid ah dadkii daawaday milah waa umuu maymuun oo joogta degmada xiindheere halkan waxaan ku fiirsannay filan aad u qiimo badan waxaan ku fiirsannay xamladii gurguurta uu ku soo qaaday walaayaadka muslimiinta guul maseh gebidhaclayn gebidhaclayn ayuu la kulmay mahad ilaahay ayaa iskale mujaahidiintana kor allaha ka dhigo muuminiintana ilaahay ha u gargaaro gurguurta iyo waxuu watana ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidda inay la rogmato gaalada tabantaabidan musiibo degdega allaha ku rido mu'miniintana meel welibay joogaan ilaah ha u gargaaro gurguurta oo waxaan ku leenahay waad aragtay guuldarrada iyo musiibada kugu habsatay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa midtaas ka badan insha allah mujaahidiintana kor allaha axmed xeenaran jooxindheer xeenaare filan aad aad u qiyn badan ku daawan geedihii gurguurta iyo gabadhacleyn marka ilaahay gaarada jibshaaleenahay filimka filim maasha allah waaye aad aad noo qaniyay inaan mar kastaba iclaamka walaalaha iclaamka mar kastaba inaan noo soo lalaabada aan u rajeynayna filimka gaalo jabsan gaalo meel kasta ii sheeg adiga baktigooda oo meel kasta yeelo ilaahay ku ranaya meel kasta baktigooda yeelo oo gaaridooda gaaridooda meel kasta mujaahidiinta ay ku jijidaan baktigooda meel kasta kuwa gurgurta uqays waxaa la iska toobkeena dhela iska toobkeena si mujaahidiinta ay u gumaadaan ujeediin ilaahay ku mahadsanaya waa ujeediin iska toobkeena dhela toobada furne toobu ilaah xasan ibraahim maxamed waxaa joogaa heendheeraa joognaa insha allah waa fiirsanay filimka so ajiib u leeyahay ilaahay subxaana watacaala gaalada suu jibi waa aragnay barwaaga baran nagu sheeno ilaahay subxaana watacaala nasrina siiyo ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta guuriyo amuuradana ilaahay subxaana ha hafdiyo ilaahay subxaana watacaalana guul hana siiyo ilaahay subxaana watacaala waa ugu baaga muslimiintana kacaan diinta ka qeyb qaadan koley gaalo waa nagu soo duurtay waa ujeedan waxa ilmo iyo aruur meeshan lagu dhammaayay ilaahay subxaana watacaalana waa ku barinayn ilaahay subxaana watacaalana nasri degdega ilaahay na siiyo ilaahay subxaana watacaala waa ku barinayn ilaahay intii dhamman ilaahay nuu dhimaatiro maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa ka go-an in bulshada degmada laga abdheed gareeyo dhanka aflaamta jihaadiga ah iyadoo dadkuna ay isweydiiyaan goorta la dhigayo haddiiba ay maqlaan in alkataa'ib ay soo saartay isdaar jihaadi ah iyadoo dadkuna si gaara ay u jecel yihiin daawashada macrikooyinka la isku hilboobay markaana dhanka degmada jamaame iyo walaalka bashiir muxidiin abu ayman
allahu akbar
halkani waa fagaara ku yaalla bartamaha degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xalay salaadii cishaha kadib waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid ah bulshada muslimka ee ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoos yimaada si ay halkan ugu daawadaan saddexdii isdaar ugu dambeeyey ee ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib kaasoo ciwaankooda u ahaa geedigii guurguurte guul mise gebidhacleen iyadoo xalay fiidkii la baahiyey xalqadii saddexaad oo looga hadlayay fashilkii ku yimid howlgalkii balaag laayon iyo wejigabixii xasan sheekh uu kala kulmay wejigii labaad ee duulaankiisii ka dhankaha shareecada islaamka ee laga hirgeliyey wilaayaadka dhaca bartamaha soomaaliya dadweynaha ayaa si isku mid a u daawaday saddexdii isdaar ee taxanaha ahaa kuwaas oo qaboojiyey laabta dadka muslimiinta ee xalay daawanayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay bulshada ku dhaqan degmada jamcame kuwaasoo cabiraya shucuurkooda ku aadan isdaaraadkii ay daawadeen magaceeda waxaa loo yaqaana musamil abu yaxya meesha waxaan ku daawanay filan aad iyo aad u cajaa'ib badanoo saddex filan ee ku saabsan filimaantaasna waxay ku magac direen mujaahidiinta jazaahum allahu khayran taqallub adduwal almurtadda dowladaha oo murtadiinta ah gadgadoonkooda iyo waxyaalaha ayaga ay ku socdaan khad saxsan leen saxan inuusan ahayn marka muslimiinta si guud ahaaneed maxaa kaga aadan markii mawaaqiftan oo kale ay fiirsadaan ay arkaan waxaa kaga aadan wixii muslimiintii oo markii macrakad uxud ay dhacday rag fara badan ilaahay shuhaadda meesha uu ku doortay oo gadaal dambe nimanka gaalada awaawil ay sameeyeen sidii abu sufyaan oo kale waxyaalan hadda ayaga ay sheegayaan kaas oo kale ay ka soo qaadayaan oo alla uu yidhi aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil marka xasbuna allah wa nicma alwakiil inay yidhaahdaan oo ilaahay ay tala saartaan joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame maasha allah wax aad iyo aad indheheena ay u qaboojiyeen waxaan leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar een waxaan leeyahay walaalahayga mujaahidiinta indheheena ayaa qaboojiseen ilaahi subxaana watacaala jannata firdowsa idinku bishaareeye een kan waxaa loogu magacdaray geedigii gurgurtii iyo gabalacleentii een maasha allah een waxaan kala leeyahay dadka muslimiinta dhammaan waad u jeedaan guusha ilaahay subxaana watacaala uu siiyey dadka muslimiinta ah een waxaan leeyahay dhammaantiina inaad u kacdaan wax yar ayaa dhiman insha allah gaalo way jabtay wax yar ayaa noo dhiman dhammaan inta dhimanna ilaahay subxaana watacaala hanoo dhammaystiro inta dhimanna saan ku dhammaystirnayn falkeeda aan galno een gurgurti dhaartiisa waa been meeshan waxaa noogu muuqda dhaarta waa dhaartii amiirkeena ku dhaartay insha allah waxaan kala halkan fariin ugu darayaa murtadiinta murtadiina waxaan leeyahay mactableyda gaalada haddaad macooda tihiin mindideena qoortiinay saaran tahay murtadka dhiiggiisa inuu ma wax yahay murin kama taagno walaalaheena muslimiinta ayay mugdiga ku mareen walaalahayga mujaahidiintow waxaan idin leeyahay murtadkaad aragtaan madaxa ka jira allah ayaa maciinaahe insha allah waxyaalahaas waxaa ka mid ahaa inuu ninkii gurgurta ay fashil maayo fashilkiisa ahaa inuu yidhi biya waxay tihiin kalluun biyaha ka gureen iyo waxyaalo badan oo daldalaayay ciidamo badan oo kusoo guray dalka iyo hadallo badan oo u jeedinayay walaahi filinka waxyaalo badan aan ku aragnay maanta ilaahay mahadiis cadowgii oo soo baxayo intaan goodinayo oo meydkooda bilqan fagaaraha dagaalka iyo gaadiidkoodii oo ka dalbabaanaysa raayada tawxiidka waxyaalo badanoo maanta shucuurta aan ugu soo koobi karin halkan oo in mid iyo laba aan laga sheekeynin ah ayaan ku aragnay tan iyo wixii ka dambeeyey muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee bilowday baahinta taxanaha isdaaraadka loogu magacdaray geedigii guurguurte guul mise gebadhacleen waxaa wilaayaadka islaamiga ah fagaarayaal sidan oo kale habeen walba looga daawadaa isdaaraadka cusub ee kasoo baxa alkataa'ib kuwaas oo qaboojinaya laabta dadka muslimiinta mahadsanid bashiir iminkana dhanka degmada jilib oo iyana xalay laga daawaday filimka cusub iyo walaalka cusmaan axmed dhugow boqolaal ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada jilib ayaa habeenkii saddexaad waxa ay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib ku daawadeen muuqaalada ay baahinayso muasasada alkataa'ib kaas oo ah silsilada geedigii gurguurtay guul mise gibidhacleen taas oo qeybtii saddexaad xali bulshadu ay ku daawadeen kulanka shareecada xalaqadan oo ah midii saddexaad ah oo xambaarsaneed waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen dagaalada u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada hadallada murtadiinta oo been abuur ah iyo dhinaca kale hogaanka qabaa'ilada soomaaliyeed oo iyagana isbarbar istaagay jihaadka bulshada ayaa waxay ahaayeen kuwa si weyn u daawanayay islamarkaana uu soo jiitay dareenkooda filimka ay halkaa ku daawanayeen bulshadii muuqaal ka daabatay ayaa la hadashay warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoona cabiray dareenkooda ku iyagoona cabiray dareenkooda ku aadan muuqaalka ay daawadeen halkan ayaan waxaan ka daawaday filan oo loogu magacaadiray geedigii guurguur guulmis gabi dhacleen filankan waxaan leeyahay hadduu ay dhalinyaro muslimiinta walaalaha ee jihaad ka fadhiyay waxaan u dardaarmaya waxaan u daynayaa hal gabay dhalinyaroy aan dhaqaaqno dhabaha jihaadka dhab weeye dhaaquudkana aan ka dheeraano dhibka gidaashiisa dheefaa ka dambaysee
waxaan leeyahay gurguurta ow waxaa tahay murtad waxaa naqayaanta wiilasha soomaaliyeed ilaa haddana waad sii qayaanaysaa insha allahu biidnillaah tiyo waxaa kugu dhici doonta kaabuul insha allah shacabka aad dhacayso afar iyo labaatanka saac guryahoodana insha allah ragaa ka dhiidhiyey oo u taagan waxaan joogaa beerta shareecada waxaan arkayaa gaaladii oo la bursanaayo oo maxaan kuu sheega waaridoodii qaar raayadda laga suray oo qaar la gubaayo oo laqa qabanayo ee maxaabiis laga haayo oo madaxyada laga jibinayo gurgurta waad u jeedaa wiilasha soomaaliyeed aad qayaantay markaan arkay gaalada oo san la dhammayn insha allah imin nasri mashaada aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay daawashada aan daawana muuqaalka isdaarka saddexaad aad iyo aad degmada jirib wilaayada jubbada dhexe caawa waxaan taagannahay beerta shareecada waxaan daawanay muuqaalkii uu baahiyey muasasada alkataa'ib oo aan ku daawanay jabkii gurgurta laga soo bilaabo min mudug ilaa min jubbada hoose muqdisho wixii ka dhacay walaalaha alkataa'ib allah barkeeyo
inaan filinkan aawacan daawano oo qaybtii saddexaad yacni geedigii gurgurta guulmise gabadhacleen aan daawan alxamdulilah labada qaybood hore waa soo daawanay aawan waxaan daawanay qaybtii saddexaad uguna xiisaha badaneed qabaweynihii gaalada iyo murtadiintana allah subxaana watacaala yacni jabkii allah ku ridayna allah subxaana watacaala inoo soo muujiyey walaalahayna mujaahidiinta shahiiday haddii yacni mare yacni uu lahaasan garguurta nimankan dowladdan ridada ah cimaaraadka arabta uu lahaa tiirka yacni inaga aan ku taagna ayaa ka matahay uu dhahay allah subxaana wa tacaala yacni wuxuu inoo tusay tiirka isaga uu ku taagnaa uu sheegay in walaal walaalaha mujaahidiinta dhulka yacni uu dhigay waxaa si gaara ugu mahad celinayaa walaalahayni alkataib iyo alandalus waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay bahda islaamka ah ilaahay ha idiin barakeeyo aad baa u dadaasheen guurguurta oo dhahaw lamasana shabaabsa ka afjare lamasana waa iga dheer tahay hadhihin dhahaw arag saddex bilood iyo shan bilood aan kusoo afjaraya ilaahay fadligiisa mujaahidiin ma isuubiyaanaa maalamihii usu sheegay dhaartii usu dhaarada ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta aan rumeeyey taas horta xaqiiqo way ogaada haweenkan may aragay guurguurto maxabiistiisa dhahaaso guurguurto ada dadka been inin sheegto haddada waltaraas hadda biliihaashada koy oo foji markaana waxaad ku soo dhowaataan dhanka degmada buqa qable iyo walaalka cabdiraxiim sheekh cali
bulshada ku dhaqan degmada buu'a qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si xiriir ah fagaaraha suuqa al aqsa ee bartamaha degmada buu'a qable habeenkii xalay si xiriir ah ugu daawaday xalqadii saddexaad ee taxanaha geedigii gurguurta guul mise gabadhacleen maadaama mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan ay u ballanqaadeen bulshadooda xalqo weliba habeenkii ay soo baxdo fagaaraha ay ku daawadaan bulshadii xalay isugu timid fagaaraha buwa qable oo la hadlay andalus ayaa xusay in xalqada saddexaad ee taxanaha geedigii gurguurta gulmise gabadhacleen xiise gaar ah ay xambaarsan tahay waxaan joogaa degmada ambuu aqabla waxaa waxaa filim noola sheegay ee, filim cajiib ah waxaa waaye musalsal ah oo loo hadlaaya ee, jabka garguurta marka waxaa waaye qiin taqra la siiya waxaa waaye waxaan leenahay hore u sii wada insha allah tacaala magacayda anoo ah maxamed cabdi xuseen oo ku sugan gudaha magaalada waaqable caawa waxaan fiirsanay filin ay soo saartay muasasar kataib waa qaybta saddexaad oo filinka muasasar kataib soo saartay wallaahi waxaa iga baxay natiijooyin badan iyo xikmado badan oo ii qarsoonaay waxaana ka mid ah waxyaabo badan oo ii qarsoonaay waa gaalada murtadiinta orolaynaya siyaasadahooda oo ewer ah oo isku dhex daadsan ayaka dhan oo kala nooc ah meesha een, filim fara badan oo markiisa een, gaalada ay ku jirtay oo dhibaato fara badan ay ku dhacday aan aragnay maasha allah marka eh, allah u ziyaadiyey dhibka allah u ziyaadiyey gaalada allah jibiyey maasha allah murtadiinta allah jibiyey muslimiintana kor allah u qaaday waxaan joogaa degmada booqable caawa waxaan fiirsanay filan oo xasamurta jabtiisa hore baa loo dhahay cabtiijad laga waayo mar baanu cayb cayb la tabantaa walaala mujahidiinta waxaa leeyahay waa duulaysteen waa dadaasheene duulaanisi mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa habeenkii talaadada ahayd xilligii mu'asasada alkataa'ib ay baahisay xalqada koowaad ee taxanaha xiisaha badan u ballanqaaday bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan in si joogto ah fagaarayaal uga daawan doonaan xalaqaadka cusub ee mu'asasada alkataa'ib geedigii gurguurta guul mise gabadhacleen oo ah taxana diiradda lagu saaraya gulufkii xasan sheekh maxamuud uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo guuldarooyinkii uu kala kulmay maadaama wilaayada islaamiga hiiraan ay tahay wilaayadii ugu horreysay murtadiinta gurguurta iyo saliibiyiinta maraykanka duulaan ay ku soo qaadeen ugu dambeyntiina ay ku jabeen mahadsanid cabdiraxiim warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh